ahaa cabdulaahi bni cabaas nebiga wuxuu ka warinaya sal allahu alayhi waali wasalam nebigu inuu yidhi man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahu ninkii amiirkiisa ka arka shay uu nacayo falyasbir haka sabr fa inahu man faaraqa aljamacata shibran famaata famitatuhu jahiliya famaytatuhu jaahiliya wuxuu leeyahay nebigu sala allahu alayhi waali wasalam qofku markuu amiirkiisa ama ninka madaxda waa xumaan maarata wax uu nacayo uu ku arko ha sabro maxaa yeelay qofka jamaacada faaruqa jamaacada waxa weeye xadiiska hadda marka waxaa laga wadaa waa jamaacada muslimiinta oo madaxweynaha iyo dowladdiisa ayaa laga wadaa haddii marka jamaacada uu faaruqo oo khuruuju sameeyo qadru shibrin ba ha noqoto oo marka qofku sidaas uu ku dhinto isagoo mukhaalifa fa maytatuhu jaahiliya geeridiisu markaa waxa weeyaan waxa weeyaan waa geeri jaahili ah leanna jaahiliyada ayaa waxa lagu yiqiinay altafaruq walikhtilaaf in maarata ay maarata ay ahlu fawdo ay yihiin oo marnaba maarata wax nidaama aysan maarata aysan ogolayn xadiidkaasuna waxa weeyaan waa xadiis isaguna muttafaq ah oo muslim iyo bukhaariba ay wariyeen nebigu sala allahu alayhi waali wasalam axaadiis aad iyo aad u fara badan ayaa ka soo aroortay oo nebigu uu aad iyo aad ugala dardaarmayo dadka muslimiinta inay khilaafka ka fogaadaan oo aimada muslimiinta markaa maarata madaxda u ah aysan khilaafin nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay xadiid cawf bnu malik uu ka warinayo nebigu wuxuu leeyahay khiyaaru aimatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum watusaluuna calayhim wayusaluuna calaykum washiraaru aimatikum aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum watalcanuunahum wayalcanuunakum faqulna ya rasuula allah afalaa nunaabiduhum bisayfi cinda dalik qaala laa ma aqaamuu fiikum asalaa ilaa man waliya alayhi waali ilaa man waliya man waliya calayhi waalin fara'aahu ya'tii shayئa min macsiyat illah falyakrahhu ma ya'tii min macsiyat illah walaa yanzicana yada min daacatihi nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka oo imaam muslim uu warinayo wuxuu nebigu odhanayaa a'imadiina kuwa ugu khayrka badani oo ugu wanaagsan waa kuwa adinku aad jeceshihiin ayaguna inay jecel yani dadka maarata muslimiinta ayagu waa jecel yihiin dadka madaxdahana shacabkooda waa jecel yahay ayib kuwaas waa kuwa ugu wanaagsan weyi waa kuwa inin ducaynay waa kuwa aad u ducaynaysaan ayaguna inin ducaynaya wa shiraaru aimatikum aimadiina madaxdiina kuwa ugu xunina waa kuwa aad u caroonaysiin ayaguna inin caroonaya waa kuwa aad aad lacinaysiin aad maarata lacnad dusha uga turaysiin ayaguna maarata inin lacinaya markaas saxaabadu waxay yidhahdeen ya rasuula allah afalaa nunaabiduhum bisayf cinda dalik haddii ay noqdaan aimadeennu kuwa ayaguna lacinaya annakun aan lacinayno maanlamiyaanan la dagaalamayn o aanan seefta aanan ku tuurayn nebigu marka waa uu diiday wuxuu yidhi ma dhacayso arrinkaas inta ay dhexdiina ay salaada ay ku oogayaan oo ay salaada tukanayaan marnaba maarata dagaal haugu hor imaanina qofkii marka waali ah maaragtay shay macsiyo alla la yimaada waxa weeyaan macsiyada uu la imaanayo qofku waa uu nacaya dadka muslimiinta ka mid a laakiin nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam macsiyadaas waad nacaysaa ayuu nebigu yidhi laakiin muxuu nebigu ku dambaysiiyey walaa yanzicana yadan min daacatihi laakiin inuu khilaafo taa marnaba yuusan samayn oo maaragtay macaasida uu la imaanaya darteed aad maarata tidhahdeen anigu waxaa noqonaya khaariji oo waan la dagaalamaya oo dadkii maaragtay masaa'ib aad maarata aad u horseedid arrintaas waxa weeye waa arrin ka baxsan manhajka salafka manhajka salafku waxa weye waa manhajkaas culummadu maarata sida ay u sharxayaan daacada amiirkuna ma ahan shay maarata xamaasadada iyo hawadaada ku soconaya amiirka ama hadduu fiican yahana waa midka maaratay xadiidkan uu nooga warramay hadduu xun yahana waa midka xadiidkan uu nooga warramay marka xaqa adiga lagugu leeyahay qofku inuu guto waajibkiisa weeye ama ninka imaamka ama amiirka muslimiinta ah haddii asagu uu xumaado allah subxaanahu watacaala maalin aan fogeyn ayuu kala xisaabtamaya ciqaab aad iyo aad u xun ayuuna allah kala kulmaya ama allah ay kala kulmayaan dadka maaragtay shucuubtooda ku ciyaara oo maaragtay manhajkooda khariba ama maaragtay dhaqanka maarata islaamka uga ciyaara ama maarata ayaga laftooda maarata dhibaato u geysta allah waxa weye xisaab aad iyo aad u xun aad iyo aad u xun ayaa ay u badan tahay inay allah kala kulmaan laakiin dadka muslimiinta waxaa muhim ah oo waajib ah in ay aqoonsadaan madhabu salaf waxa uu yahay fi hadihi almas'ala masaladana sida macruufkaa ahlu qibluhu waa isku khilaafsan yihiin khawaarijta iyo muctasiladu mawqifkooda waa macruuf oo waxa weeyaan waa waxay ka mid tahay mabaadi'dooda inay maarata ay ku kacaan cid allaaliyo ciddii la keen cid allaaliyo ciddii timaadaba haddii qofkaas uusan noqon qof mabdaoodii baatilka aaminsan marka madhabka khuruujka asal waxa u ah waa khawaarijta dhammaantood ahlulbidacna waa khawaarij oo insha allahu tacala masalatu lirja markaanu gaarno ayaan insha allahu tacala masaladaas kale maka oran doontaa ahlul ahwaa dhammaantood waa khawaarij waa waana soo marnay waa xususanaysaan filaya maaragtay kitaabkii maratay asxaabu alxadiid liabi cusmaan isaabuni in maaragtay ninkii imaamkaha uu yidhi waxyaalaha anigu aan ku bartay waxaa ka mid a nimanka la yidhaha murji'ada laba arrimood inaysan maaragtay imaamka aysan daaca u arkayn isla markaasna iimaankana aysan waxada u samaynayn marka waxa weeyaan taasna murji'ada kaliya maahan waa jamiicu ahli faraqi daalla qofka madaxda ah markay dantooda ka waayaan waxay leeyihin ninkan waa gaaloobay islaamkii buu ka baxay waxa weye ta'liib bay samaynayaan iyo shacabka inay ku kiciyaan هذا وبالله التوفيق صلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. yahay khaalid bin waliid maadaama kitaabka iyo sunnada uusan si fican u aqoon waxaa laga qaadanayaa in khuruuj loo baxo oo tabliiqa la raaco hadalkaa ninka ku hadlay oo aamina inuusan khaalid bin waliid kitaabka iyo sunnada uusan si fican u aqoon waa nin mujrim ah weya aad iyo aad u xun oo khabiif ah lanna waxa weeyaan ninka hadalkaa odhanaya ilaahay iyo rasuulkiisa midna kama usan xushoon mana uusan qadarin saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim waana ilaahayna subxaanahu watacaala wuu agmarsiiyey axaadiidtii nebigu sala allahu calayhi waali wasalam saxaabada uu ka yidhi fadligooda taa marka waxa weye taasaan uga gudbayaa midda qiyaaska ah oo maaragtay uu kaga qiyaas qaatay khaalid bn waliid muqadamada uu dhisarta waa muqadama baila wey khaalid bn waliid saxaabadii islaamka si fican u fahamtay oo nebigu aad iyo aad u jeclaa ayuu ka mid yahay muslimiinta fawaa'idda u keenana waxa weeyaan ninka jaahilkaana waa barashuu ka rabaa ninka daalibulcilmigaana wuu fahmayaa wacdaraha ama maarata murtadiinta uu ka soo hooyey markii islaamka maarata laga ridoobay ama maarata gaalada uu ka soo hooyey waa la garanaya marka waxa weeyaan khaalid bn waliid manziladii allah subxaanahu watacaala uu gaarsiiye waa la garanayaa dadka ahlufadliga ahna waxa weye kama qarsoona ama qiyaaska looga qiyaas qaadanayo ahlulbidaca ficilka ay sameeyeen oo ah alkhuruuj ay ku magacaabeen nebiga sala allahu calayhi waali wasalam dadki u imaanayey ee nebiga maaragtay ugu yimid magaalada madiina dad aada u fara badan ayaa nebiga maratay wufud fara badan baa u timid sida wafda cabdilqays oo kaleeto oo dhinaca iyo najdi ka yimid markii nebiga sala allahu calayhi waali wasalam ay u yimaadeen oo waxyaalihii intii ayagu markaas muhimadoodu ay ahayd oo tawxiidku ugu horeeyo markii nebiga ay ka barteen ayaa nebigu diray sala allahu calayh waali wasalam oo uu yidhi maarata tawxiidka iyo khayrka iyo salaadda maarata ummadda gaarsiiya kadalika malik ibnu xuwayrid iyo dhallinyaradii la socotay oo dhallinyaro yaryar ahayd maashi'ina markii nebiga maarata muddo ay la joogeen oo uu nebigu ka dareemay inay reerkooda u hiloobeen ayaa nebigu diray oo wuxuu dadkii diinta gaarsiiya asagoo maarata nebigu lasii dardaarmo odhanaya markii salaada la gaaro qofkiin maarata hayni aadaamo hana inay aqabo midkayn kugu weyna imaam haynay noqdo kadalika ninka la yidhahdo mucaadi ibnu jabal radia allahu canhu markii nebigu uu dirayay sala allahu calayhi waalihi wasalam xagga iyo maaragtay meeshii la odhan jiray yeman nebigu maarata muxuu kala dardaarmay markii aad yeman tagtid waxaad u tegi doontaa buu yidhi nebigu sala allahu alayh dad ahlu kitaab ah dad ahlu kitaab baad u tegi doontaa waxa ugu horreeya aad ugu yeertaan ha noqoto kelimatu tawxiid uma bacda dalik hadday ka aqbalaan salaadii ugu yeer zakadii ugu yeer waakada ma lahayaa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam saddex iyo labaatankii sano oo ummadda uu maarata risaalada ugu yeerayey qof jaahil ah oo aan diinka waxba ka aqoon oo u meel u dira ma la helaya abadan ninkii markay yidhahdeen nebiga nin jaahil ah ama gabar jaahilad ah dad u diray oo diin dad soo baryiri muftari weeye cala allahi warasuulihi waxa weeyaan nimanka marka tabliiq ayaa soo haray tabliiq waxa weeyaan laysuu min ahli sunna waxay ka kooban yihiin dariiqada qaadiriyada dariiqada la yidhaha dishtiyada dariiqa suhurwurdiya afar dariiq ayay ka kooban yihiin ninka maarata aasaasana waa la garanayaa waa ninka la yidhaahdo moxamed aslam oo qabuuri ah xata alaanna maarata qubuurtiisa waxa weye sida qubuuraha maarata soomaaliya maarata loo ziyaarto ama biyooli loo ziyaarto ayaa loo dawaafayo loo wareegaa qofka muslimka moxamed ilyas baan ilaha moxamed ilyas sida qubuuraha maarata waddanka soomaliya ka jira loo dawaafo ayaan qubuurtiisa loo dawaafaa qofka raacana waa u garan karaa meesha qofkii maarata kitaabka ilaahay la bari lahaa sunnadii nebiga la bari lahaa kabacdi la jeclaysiin lahaa inuu soo xajiyo waxaa la leeyahay bakistan suu ku aadi lahaa ayaa qalbigii qofka loogu xiraya maalinka qofka tabliiq uu raaco madmuusu wuxuu ka noqonayaa itibaacu sunna yani sunnada in loo sheego aad iyo aad bay uga cararayan walidalika waa aragteen qof moryaanaba soo bay soo qabanayaan ama qof saaxibulxashishahay soo qabanayaan waxaa qawaaciddooda ka mid ah qofka saaxibulxashishada xashiishka cunaya ama sigaarka cabaya inaan la oran war sigaarkan iska daa ama xashishadan iska dhaaf ee waxaa leeyahay markii uu sigaarka u baahdo xalqada xoogaa ka istaag xagga kusoo cab nebigu muxuu leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadi waman lam yastata bilisaani waman lam yastata biqalbihi wadalika adcafu liimaan marka waxa ma nabigeenaan raacnaa mase maxamed eliyaas qawaacidda baatilada ah oo maarata caalamulislaami ku fasaadiyayaan raacnaa waxaan raacaynaa insha allahu tacaala nebigeena sunnadiisa ayada ayaana nugu filan qofka muslimkaa marka waa inay sunnada nebigu ku filnaato waxyaalaha macruufkaa oo ay macruufka ku yihiin waxaa ka mid a in nin soomaaliya oo ragga maarata tabliiqa maarata raacay ka mid ah in uu yihi maaragtay shiikhow anugu dhaqaalaan leeyahay nimankii maarata soo qabtay shiikhow dhaqaalaan leeyahay marka waxaan damcay inaan maarata ka xajiyo xoolahay maadaama maaragtay aan xoolo badan aan leeyahay wuxuu yidhi maarata marka horeta iimaanka kasbo markaad iimaanka kasbatid kabacdi xaji iimaanka bakistan ma laga soo kasbanaya abadan waa baabil iimaan haddii beled laga soo kasbanayo meeshii nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam laga soo saaray ama uu ku dhintay ayaa laga soo kasbanaya leanna waxaa ku yaalla labada buqcadood oo caalam islaami oo dhan u fadli badan waa masjidulxaraam iyo masaajidka nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam meeshii marka xarameynka dadka lagu xiri lahaa ama xajka maratay qofka la jeclaysiin lahaa ama maratay masaajidka nebiga la jeclaysiin lahaa ayaa bakistan la jeclaysiinaya adif ilaa dalika qof jaahil ah ama mooriyaan howshada lasoo qabto waa fiicanta mooriyaan in lasoo qabto oo xaqa loo sheego in la yidhahdo masaajidka ka istaag muxuu sheegaya mooryaan qofku wuxuu u baahan yahay marka hore diinka in la baro oo markuu diinka barto sunnada haba ku yaraata maratay inta uu yaqaano wax sunnadii ka mida qofku maarata waa inu ummadda u sheego nin bakistan ayaa soo istaagaya nahay nahay nahay buu ohanaya mid baa ka daba istaagaya wuxuu leeyahay shiiku sidaas shiika sidaasuu leeyahay waa kadib wax xataa uu waxa uu leeyahay laa axad yacrif qawaacid baadila oo isu soo waafiqeen oo lagu tashaday ummadda in lagu maldaho ayuu meesha la soo istaagayaa marka waxaan leeyahay shabaabka waxa weeye xarakaadka aad iyo aad bay u fududaha dariiqada axmadiyada iyo saalixiyada iyo qaadiriyada in la naqdiyo aad bay u fududahay laakiin sida qaadiriyada loo naqdinayo sida axmadiyada loo naqdinayo sida jamiicu sufiya loo naqdinayo xarakaadkuna taxta almijhar waa inay galaan xarakaadka waxa weeyaan mid nebigu usoo ogolaada maahan qof allaaliyo qofkii waddada nebiga ka weecda waxa weeyaan yajibu an yuxadara canhu hada wabillahi towfiiq
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام الإمام البربهاري رحمه الله ولا يحل لأحد أن يبيت أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا ولا يحل حلال ماهن من بنان لأحد قفنة أن يبيت ليلة habeen inuu hoydo oo uu cawo baryo walaa yaraa uusan arkayn anna calayhi imaaman anna imaaman calayhi dushiisa imaam inuu maaragtay uu dushiisa uu yahay yacni imaam inuu ateeco baran kaana dalika alimaam imaamkaas uu adeecaya ha noqdo mid baari ah oo muxsin ah aw faajiran ama mid faajira ha noqdo halkan wuxuu kaga hadlayaa uu ku taqriirinaya imaamku raximahullah qawaacidda ahlu sunnaha inay ka mid tahay qofka muslimkaa inuu aamino imaamka muslimiinta ama ha noqdo mid wanaagsan ama mid maaragtay faajira ha noqdo inta uu muslim yahay oo imaamkaas islaamnimadiisa ahlucilmigu aysan ku shakisanayn in uu maaragtay uu ictiqaadiyo imaamku inuu daaco ku leeyahay asalkaana muhiimadiisa waxaa lagu dareemi karaa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam markuu dhintay wixii ficilkii ugu horreeyey oo saxaabadu ay sameeyeen nebigii oo aan la aasin ayay waxay u tegeen saxaabadu in maadaama nebiguu dhintay oo mu'miniintu aysan lahayn imaam ay iskugu yimaadaan nasbulimaam ayay u istaageen ama imaamkii muslimiinta in la cayino lidaalika nebiga oo yaalla oo aan maaragtay jasadkiisi kariimkaha aan la aasin ayaa saxaabadu waxay istaageen saqiifatu bani saacida in maaragtay abubakar radia allahu canhu waardaah in la cayino imaamkii muslimiinta loo cayino taas oo ay isku waafaqeen ahlulxaqdi fi dalika alwaqt ahlu lxalli waalcaqd fi dalika alwaqti saxaabadii maarata raggi ugu waaweynaa arrinkaa maarata ay ku kulmeen oo ugu horreeyey cumar bn khadaab radia allahu canhu taa marka waxay tusinaysaa arrintaasi ahamiyadda ay leedahay leanna waxa weeyaan qofku markuu aamino imaamka muslimiintu inuusan daaco ku lahayn wuxuu ugu yeerayaa ummadda waa fawdadii jaahiliyada lagu yiqiinay taana waxau islaamku beri buu ka yahay qaala alimaamu raximah اllah wاlxaju wاlgazwu maca alimaami maadin wa salaatu اljumcati khalfahum jaa'iza wayusallii bacdaha sitta rakcaatin yafsil bayna kuli rakcatayn haakada qaala axmed bnu xambal wuxuu leeyahay imaamku raximah اllah wاlxaju wاlgazwu xajka iyo duulaanka maarata lagu duulo gaalada maca alimaam imaamka lala duulo ama lala xajiyo maadinkii tegay wey yacni waxa weeye dhaqanka islaamku ama maaragtay waxay muctaqadka ay aaminsan yihiin salafku ama asxaabu alxadiid ama ahlusuna waljamaaca wuxuu ahaa xajka in lala xajiyo imaamka muslimiinta naf ahaantiisa ama qofka u cayino kadalika markii uu duulaan uu qaado imaamku in imaamka maarata duulaanka lala galo oo maaragtay la garab istaago wa salaatu ljumcati jumcada salaadeedu khalfahum jaa-iza in maarata gadaalkooda lagu tukadana oo salaada jumcada lagu daydo iyo salaadaha kaleetaba waa shay jaa-iza oo mashruuca wa yusallii bacdaha imaamka markuu la tukado kabacdi wuxuu tukanayaa qofku sita rakcaatin lix ragcadood yafsilu bayna kuli bayna kuli rakcatayn isagoo maarata kala saaraya laba ragcadood oo kastaba yani laba laba ragcaso u tukanaya haakada qaala axmed bnu xambal sidaa ayuu yidhi maaragtay axmed ibnu xambal raximah ullah masalada halkan uu ku taqriirinayo imaamku waxa weeyaan xajka iyo jihaadkuba inay yihiin axkaam imaamku maaragtay looga dambeynayo gaar ahaan weliba maaragtay jihaadka waa axkaamta maaragtay ku xiran imaamka wujuudkiisa leanna waxa weya waa qadiya u baahan tadbiir iyo siyaaso maaragtay xikma baaliqa ay la socoto waa arrin maaragtay aan u baahnayn oo aysan suurtagal ahayn in fawdo lagu galo marka wuxuu leeyahay xajka iyo jihaadku maadin maca alimaam ayi kitaab min kutub alcaqiida masaladaas waxa weeyaan sidaa ayay ugu qarireen culimadu nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid saxiixa oo muslim uu warinayo bukhaarina macnaha macno lamida uu warinayo ayaa nabigu wuxuu leeyahay laa hijrata bacda alfatx walakin jihaadu waniyat waida stunfirtum fanfiruu nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam markii fatxu marka ay dhacday oo muslimiinta gacantooda maarata ay gashay ayaa nebigu xadiidkan uu yidhi laa hijrata bacda alfatx mar haddii maka la furtay oo ay noqoto beled islaami ah waxau hijro dambeeto oo laga haajirayo magaalada maka oo meel kale tama madiina loo haajirayo ma jirto leanna waxa weeyaan maka waxay noqotay daaru islaam walaakin jihaadun waniya shayga laakiin jiri doona weligii yaalihii waxa weeyaan jihaad iyo niyada xasanada ah oo qofku jihaad u niyeysto waida stunfirtum haddii lainka bixi dalbo oo imaamku yidhahda jihaadka usoo baxa fanfiruu jihaadka usoo baxa xadiidka marka waxa weya lafdiga waxaa warinaya imaamu muslim bukhaarina macnaha macno lamida ayuu warinayaa xadiidku marka wuxuu tusinayaa ama uu maaragtay si sariixa u tusinayaa jihaadku inuu yahay qadiya tatacallaq biwujuudi alimaam lianna waxa wey nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu leeyahay waida stunfirtum fanfiruu haddii markaa imaamku uusan jihaad u baahnayn man yaamuru lmuslimiina bilistinfaar yaa faraya dadka muslimiinta istinfaar yaa amar ku leh qof amar ku leh oo aan imaamka ahayn oo qowlkiisu uu masmuuc yahay waxa weeyaan ma uu jiro walidalika nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid kaleeto saxiixa ayuu wuxuu ku leeyahay alimaamu junna imaamku waxa weye waa gaashaan gadaalkiisa ayaa maarata laga dagaalamaya ama asaga ayaa maarata laisku ilaalinaya marka jihaadku waa qadaayaadka lagama maarmaanka ay tahay imaam muslimiinta xukuma ama ha noqdo faajir ama saalix ha noqdo in laga gadaal dagaalamo wixii markaa imaam muslimiinta imaam min aimati lmuslimiin ka mida jihaadka uusan hogaaminayn waxa uu kusoo laabanayaa jihaadna ma noqonayo shartiisa iyo wadaalkiisuna muslimiinta ayuu kusoo laabanaya qadiyada iyada ah sida aan sheegnaba culimada muslimiintu qadiiman wa xadiidan sidaasay kutubta ugu qarireen laakiin bacdu nnaas ayaa macnihi uu lahaa aada iyo aada ugu ciyaaray marka intaanan mawduuca aanan gelin shiiku markuu ka hadlay masalada xajka iyo jihaadka markuu ka hadlayo wuxuu yidhi salaada gaar ahaan salaada jumcada oo kaleeto aimada muslimiinta in lagu xirto waa shay jaa-isa ayadoo markii salaada laga baxana lix ragcadood oo laba laba ragcadood uu tukanayo qofkama qof kastaa maarata uu tukanayo sidaas ayaana axmed ibnu xambal uu yidhi axmed ibnu xambal marka wuxuu leeyahay hakada qaala axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal laqabkiisa waa la garanaya imaamu ahli sunna wey marka masaladan iyada ah oo maaragtay asalaatu khalfa alaima waa mas'alo sidaas ay maaragtay culimmada muxadisiinta isku waafaqsan yihiin waxayna ku khilaafayaan ahlulbidaca takfiiriya aimada sida khawaarijta iyo muctasilada oo kaleeto leanna waxa wey nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid saxiixa ayuu wuxuu ku oranayaa khiyaaru aimatikum aladiina tuxibuunahum wa yuxibuunakum aimadiina ama madaxdiina kuwa ugu wanaagsan oo doorka ah waa kuwa maaragtay adinku aad jeceshihiin ayaguna inay jecel watusalluuna calayhim wa yusalluuna calaykum ayagu maaragtay inay naxariis dalbaya idinkuna u naxariis dalbaysaan wa shiraaru aimatikum aladiina tubqiduunahum wa yubqiduunakum waa kuwa adinku aad u caroonaysan iyaguna inay caroonaya iyaguma adinku aada lacinaysaan ayaguna in lacinaya marka sidaa uu nebigu yihi ayaa saxaabadu waxay fa qulnaa ya rasuula allah afalaa nunaabidhum bisayf marba haddii arrintu ay gaartay in ayagu ayna lacinayaan annaku aan lacinayno miyaanan seef ku tuurayn miyaanan la dagaalamayn khuruuj aanan samayneyn afalaa nunaabidhum bisayf cinda dalik markaa miyaanan la dagaalamayn oo aanan seefta aanan ku tuurayn qaala laa ma aqaamuu fiikum asalaa marnaba seef u qaadan maysiin intay salaada dhexdiina maarata ay ku ogayaan oo salaada ay tukanayaan alaa man waliya calayhi waalin qofkii maaragtay nin waaliyihii madax u noqday fara'aahu ya'tii shay-an min macsiyati illaah markaa waaligii ama ninka madaxda u noqday uu ku arko shay macsiyada alla ka mid ah falyakrahum falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah shayga macsiyada ah oo ilaahay cisyaankiisa ah uu la imaanaya ninka imaamka ha naco oo qalbigiisa ka diido yuusan ku adeecin walaa yanzicana yadan min daacatin laakiin yeena dhicin in maarata macsiyada uu la yimid sababteeda uu yidhaahdo anigu ma adeecayo madaxna ima ahan leanna waxa weeyaan markii shayga munkarka uu la yimid waxaa kasii xumaanaya markii khuruuj lagu sameeyo laga hor yimaado sharti uu yimid adcaafa adcaafiha ayuu la imaanaya marka marka nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka imaamu muslim iyo keyrkii ayaa wariyey wuxuuna tusinayaa aimada muslimiinta xukumi doonta kuwo wanaagsan inay leeyihiin oo kitaabka alla siduu ha ugu dhaqmaya uguna dhaqaya iyo kuwo maaragtay faajiriina oo maaragtay marna xaqa asiibaya marna xaqa ka dhacaya leanna nebigu sala allahu alayh ali waslm markuu leeyahay waa ina lacinayaan adinkuna waa lacinaysaan waa inay caroonayaan adinkuna waa u caroonaysaan markii saxaabadu ay yidhaahdeen miyaanan seefta aanan ku tuurayn nebigu arrintaa waa uu ka digay wuxuu yihi laa ilaa maarata intay salaada maarata ay dhexdeena ku ogayaan marnana ma banaanaanayso taana waxaa laga wadaa sida axaadiista kaleta ay caddaynayso ilaa kufri bawaaxa oo kitaabka alle xuja maarata ay uga sugnaatay ahlucilmigu ay yidhahdeen qofkaasu waa u ridoobay ilaa arrintaa la gaaro marna ma banaananayso qofka maarata amiirka ama maarata madaxda muslimiinta in la khilaafo walidaalika nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay qofka markii ninka madaxda u ah haddii uu maaragta uu sameeyo shay munkar ah munkarkaas ayaa qalbigaa ka diidaysa laakiin qorku marna la isku dayi maayo in uu maarata gacanta ula baxo oo uu dagaal uu ku qaado taasuna waa arrin khatarteeda marka xadiidkaas wuxuu tusinayaa madhabka ahlu sunnuhu ay ka aaminsan yihiin aimada daacadooda ama ha noqdeen faajiriin ama ha noqdeen saalixiin leanna nebigu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu xadiidkaas uu maarata ku tasriixiyey aimada muslimiinta xukumihiisa labada qaybood inay noqonayaan qayb wanaagsan iyo qayb xuxun taasuna waxay baabi'inaysaa madaahibta hadaamada ah sida madhabka khawaarijta iyo maarata muctasilada oo mar allaaliya markii ay arkaan ninka imaamka khalad ay ku arkaan ayagu waxay khalad u arkayaan axyaanan waxaa dhici karta marar badan waxa ay khaladka u haystaan inuusan khalad ahayn kadib xataa khalad sharciga markii lagu arko ma keenayso sharciguna ma banaynayo in khuruuj lagu sameeyo masalada u dambeysa oo uu leeyahay shiikhu lix ragcadood ayaa maarata gadaalkood la tukanayaa iyadoo laba laba ragcadood tukanaya masalada iyada ah waa masalo saxaabada isku khilaafeen masalo salafka isku isku waafaqeen maahan sunnada la tukanayo salaada jumcada gadaalkeeda saxaabadu ilaa afar qowl ayay maarata masalada ugu tageen qowl ka mida markuweye marka qowlka axmed ibn xambal uu qaatay oo imaam barbahaari laftiisa uu taqriirinayo qowlkaas oo ah qowlka caliy ibn abi aalib iyo saxaabo kaleeto oo uu leey ay odhanayaan bacda salaati aljumuca laba ragcadood ayuu maarata qof kasta uu tukanayaa kabacdina afar ragcadood ayuu tukanaya saxaabada qaarkood sida cabdullahi ibni cumar oo kaleeto wuxuu leeyahay laba ragcadood kaliya ayuu kukaaftoomaya almuhim waxa weeyaan waa qowl oo ka mid ah aqwaasha muxadisiinta ama aqwaasha saxaabada ridwaan ullahi calayhim jihaadka markaa sidaan sheegnaba waxa weeye waa masalo u baahan imaamka muslimiintu inuu maarata hogaamiyo isagoo la tashanaya dadka ahlucilmigaah oo qiimeynaya dagaalkaas yacni muslimiinta waxa kaga soo laaban kara ama darar ama maarata wanaag ah jihaadkuna sidiisa waxaa loogu talagalay inuu maarata muslimiinta faa'iida usoo hooyo ee looguma talagelin muslimiinta wabaal iyo balaayo inuu u keeno walidaalika ahlu cilmigu shuruud ayay u shardinayaan maaragtay jihaadka shuruuddaas oo ay ugu horeyso in muslimiintu awood ay u leeyihiin gaar ahaan jihaadkaas hadduu yahay jihaad linshaa jihaad linshaa hadduu yahay oo yani waa jihaadka muslimiintu ayagu markaa dagaalka ay bilaabayaan hadduu jihaadka noocaasa uu yahay waxaa ugu horeeya oo ay maarata muslimiinta lagama maarmaana in helaan inay maaragtay ay samayn karaan awood ay maarata faa'iide ay ku keeni karaan waa in maarata ay u qiimaysan yahay cadowgu hubka uu haysto iyo cadadkiisa waa inuu u qiimaysan yahay ayagu hubkay haystaan iyo cadadkeeda intuu leegyahay laakiin haddii ah maaragtay ku dhifoo ka maarata ku dhifoo ka dhaqaaq waxa weye dhaqan muslimiin ama maarata ahlu cilmigu ay marnaba ogol yihiin maaha waxa dhacda marka marar fara badan bacdulghawaayiin oo aan fikiga shareecada aanan waxba ka fahamsanayn inay dadka culimada ama muxadisiinta ay yidhaahdaan jihaadka ayay diidan yihiin sida sheikh ilalbani raximahullah oo maaragtay bacdu saruriyati alqudbiya ama soomaaliya ha joogeen ama caalamka kale ha joogeen ay yidhaahdaan jihaadka ayuu dadka muslimiinta ka hortaagan yahay taana macnaheedu uu yahay qofka caalimka ah sida albani oo kaleeto qofka yidhahda jihaadka ayuu diidan yahaa ayuu diidan yahay qofka odhanaya macnaheedu waxa weeyaan ama ha fahma mayuusa fahmin waa takfiir rasmi ah wey leanna qofka waxa weye jihaadka diida qof muslim islaam rumaysan ma ahan jihaadkuna waxa weye waa wax islaam diidmada jihaadka la diido min xaytu huwa waa wax islaamka looga baxayo leanna waxa weye jihaadka xukunkiisa kitaabka alle iyo sunnada rasuulka ee mutawaatirada ah ayuu ku sugnaaday qofka marka odhanaya ama qof taalib cilmi ah ayaa jihaad diiday ama nin caalim ah ayaa diiday macnaheedu waxa weye ninka caalimkaa qofka odhanaya maarata jihaadka ayuu diiday waa u gaalooba wey hadalkiisu marka waxa hadalkaasuna hadal jira maaha waa hadal baatil ah waxaan insha allahu tacaala aan akrinayaa asheikh ilalbani raximahullah masaladan lafteeda waxa uu ka yidhi sida kitaabkan wuxuu ku sharxayaa wuxuu sharxayaa kitaabkan waxa wey alcaqiida ataxaawiya sharxun wa tacliiq waxa weeyaan waa sharax yar oo maarata uu sharxayo moxamed naasir idiin albani marka masalada iyada ayaan akrinayaa marka uu yihi imaam aطaxaawi wاlxaju wاljihaadu maadiyaani maca uli اlamri min almuslimiina barihim wafaajirihim ilaa qiyaami الsaaca ayuu shiku uu tacliiqinaya ama uu sharxaya faqrada wuxuu leeyahay iclam ana aljihaad calaa qismayn alawalu fardu caynin jihaadku waa laba qaybood qaybta horeta waa fardu cayn wa huwa sadd alcaduwi almuhaajim libacdi bilaadi lmuslimiin waa midkaa fardu caynka oo qof kasta oo muslima waajib ku noqonaya ee awoodo inuu ka qayb galo waa cadowga muhaajimka oo soo weeraray bilaada muslimiinta qaybo ka mid ah in laga hortago oo laga difaaco kaalyahuud alaana aladiina aladiina اxtalow filistiin sida yahuudda hadda maarata qabsaday meesha la yidhaha filistiin ama maarata bayt bayt اlqudsi dhulka uu ku yaalo bayt اlmaqdes masjid اlaqsa falmuslimuuna jamiica aatimuuna xataa yukhrijuuhum minha muslimiintu idilhaantooda wuxuu leeyahay waa aafimiin ilaa ay ka saaraan ardu filistiin almuslima ilaa maarata ay ka saaraan yahuuda ikhwaan alkhirada waalaakhar taas waa midkii fardu caynkaa wey waalaakharu fardu kifaayatin nuuca labaad oo jihaadka waa midka fardu kifaayaha ah oo muslimiinta qeyb ka midi hadday u istaagto qaybaha kaleta marka uu ka dhacayo idaa qaama bihi lbacdu sakata can ilbaaqiin
في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد نوع لباط وحوي وجهادك لقو جهاده دعوة الإسلامية إن لو قاضه أما لك جارسيه بلاد كلاتو حتى يحكمها الإسلام سمارة بلاد كلاتو وعن إسلام كجار إسلام كمارة أحكمه فمن استسلم من أهلها فبها قفكي مركة مركي إسلام كلا جارسيه islaamka isku dhiiba ama dacwada aqbala waxa weeyaan waa wixii laga waa wixii qofka maarata laga doonayey waman waqafa fi dariiqiha dariiqadii dacwada maarata qofkii hor istaaga qutila xataa takuuna kalimat ullahi hiy alculya qofka maaratay dacwada islaamiyada nashrinteeda marka hor istaaga ama kalimatu laa ilaha illah ummadda in la gaarsiiyo hor istaaga sidii kufaaru quraysh ay u hor istaageen oo kaleeto marka waa lala dagaalamayaa ilaa kelimada alla ay noqoto midda sarraysa fa hada aljihaadu maadin ilaa ywmi alqiyaama jihaadka noocani waa jihaadka maratay nasru dacwat alislaamiya ilaa ummaddu marata islaamka ay ka qaataan oo islaamka uu ka xukumo oo fardu kifaayiga ah kaas wuxuu leeyahay maadin ilaa ywmi alqiyaama ilaa ywmi alqiyaama waa uu soconaya fadlan can alawal iskaba dhaaf midkii horeeto fardu caynkaha wa min almusif wax maaratay waxyaalaha laga xumaada waxaa ka mid ah oo qofka tiiraanyada ku keenaya iyo naxdinta ana bacda kuta ana bacda kutaabi alyowm dadka maanta wax qora qaarkood yunkiruhu jihaadka dambeeto fardu kifaa'iga waa uu inkirayaa yani waa jihaadka inshaa'iga wey kii horeta wuxuu ahaa jihaadka jihaad jihaadu dafciga oo bilaadda muslimiinta qeybo kamida markii la qabsado dafci lagu samaynayo oo laga saarayo kufaartii walaysa hada faqat yani arrinkiisu intaa kaliya maahan bal inahu yajcalu dalika min mazaaya alislaam yani bacd kitaab wuxuu ka wadaa sheiku sida ghazali oo kaleeto iyo maarata bacdu man yantasibu ilaa xarakati alikhwan waxay leeyihiin waxa la yidhahda maarata jihaadu maaratay jihaad linshaa ma uu jiro bal waxa weye islaamka mazaayaadkiisa iyo fadligiisa waxaa ka mid ah jihaadku inuu yahay jihaadu dafci bas maalinkii maaratay fii cuqri dalika lagu soo weeraro iska celi kali ah laakiin islaamku ma ogola wax weerar la yidhaahdo taasna waxa weeyaan waa dulmi iyo ifki weeyaan oo islaamka maaratay lagu iftiroonayo waxuusan qabin wamaa dalika ilaa afarun min aahaari dacfihim wa cajzihim can alqiyaami biljihaadi alcayniy in jihaadkii fardu kifaayigaha la inkiro waxa uu ka imaanayaa waa afar ama raad raadadkii maarata dacfigoodii iyo cajzigoodii ka yimid ah can alqiyaami biljihaadi alcayniyi jihaadkii maarata jihaadfardulcaynka ahaa markii ay ka cajizeen ayaa waxaa timid inay maarata tana ay inkiraan wa sadaqa rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulka allana run buu sheegay id yaquulu markii nebigu yidhi idaa baayactum bilciinati wa akhadtum adnaaba albaqar wa raditum bizarc wa taraktum aljihaada fi sabiili illah sallada allahu calaykum dullan laa yanzichu cankum xata tarjicuu ilaa diinikum xadiidka ayuu soo qaatay xadiid saxiixa ah nebigu sala allahu alayh wali waslm wuxuu leeyahay markii aad maaratay aad maaratay wax ku kala gadataan beeca la yaaciinada waa nuucun min anwaaci rabawiya buyuuc rabawiya wa akhadtum adnaab albaqar maaratay looda maaratay dabadeedana maarata aad qabataan yani waxaway markaad ku mashquushaan beera falashada iyo wixii lamid ah leanna waxa wey waraditum bizarci zarcigana maarata aad ku raalli noqotaan wa akhadtum adnaab albaqr waxa wey waa looda beerta lagu falayo wa raditum bizarci aad ku raalli noqotaan beerihii aad maarata samaysateen wataraktum aljihaada fi sabiili illah aad markaa ka tagtaan jihaadkii waddada alla lagu jihaadayey salada allahu calaykum dullan laa yanzicuhu dulliga allah uusan qaadayn uusan ka siibayn adinka xaggiina xataa tarjicu ilaa diinikum ilaa diinkiini iyo dhaqankiinii wanaagsanaa iyo sunadii nebiga aad u laabatan sala allahu alayh alih wasalam taa marka waxay tusinaysaa inay maaragtay ay tahay qadiya muftaraha cala alalbani wagayrihi min almuxadisiin ahli sunnati waljamaca wax jira inaysan ahayn albani ayaa dadka jihaadka ka hortaagan laakiin qowqa'iyiintu hadafkoodu wuxuu yahay waxyaalaha diinka maarata ay ku iftiroodeen markii culummadu ay radiyaan oo ay yidhaahdaan jihaadka aad wadaan waxaad jihaadka ku magacaabaysaan jihaad maahan muslimiinta aad la dagaalamaysaan jihaad waxba kama oga waa qitaalulfitna ama xataa markay gaalo la dagaalamayaan gaalada in maaragtay loo shardinayo in muslimiintu ay awood leeyihiin si dagaalkaasi faa'iidadiisu maaragtay ummadda ay ugu soo laabato shartiisana maarata ay maarata ay iskaga celiyaan shuruuddaa marka ay ahlu cilmigu u shardiyaan oo albaniya ragga la mida ay ugu horeeyaan ayaa waxay ku ramyinayaan ahlu sunnaha jihaadkii ayay diideen taasuna maahan firyadii maarata ahlu sunnaha maarata ay ku iftiroon jireen tii ugu horreysay kelimaadka aad iyo aad bay u bixin bixin yaqaaniin ahlu bidacu yacni kelimaadka jadaabada ah sida muctaziladu qawaacidda shanta oo ay maarata ay ka indilaaqaan waxaa ka mid a qaacida ay yidhahan alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar macnaheedu maxay ka wadaan waa alkhuruuj cala alaima aimada muslimiinta oo lagu baxo ayay waxay u yaqaaneen alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar kadalika alkhawarij alkhawaarij fi hada alcasri ayaguna waxa weye jihaadka waxay u bixiyeen muslimiinta marka ay la dagaalamayaan ayay waxay yihiin waa jihaad culammada muslimiintu markay yidhaahdaan war muslimiinta oo lala dagaalamo jihaad maahan waxay suuqa ay mariyaan ama cawaamta ay u sheegaan jihaadki ayaa la diiday ayna aljihaad sida soomaaliya oo kaleeto dagaaladii ka dhacay yacni ama ha noqoto araare ama ha noqoto kii bari ama kii geda ha noqoto kulluhum wuxuu ahaa qitaalulfitna kulluhu wuxuu ahaa dagaalka la yahay qitaalulfitna markii la yahay war dagaalkan muslimiinta ka daaya waxay leeyihiin adigu jihaadki ayaa diidantihiin albani ayaa inkugu horreeya taasuna waxa waa kadib iyo zuur albanina markii masalada lafteeda la weydiiyey qofkii wuxuu yidhaahda shacabka soomaalida ayaa lala dagaalamayaa oo maaragtay dagaalkiisa uu jihaad yahay qofka isaga waa khaariji waa maaragtay waaxid min alkhawaarij qof ka mida maaragtay khawaarijta ka mid a sida ayuu ku jawaabay laftiisu marka waxa weeyaan qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu inuu ogaado manhajka saxiixa ah wuxuu yahay sunnadu meeshay ka jirta inuu maarata dareemo raggii shalayta ku dhaaranaya oo lahaa shacabka soomaalida waa la dagaalamaynaa maanta waan garanaynaa meesha ay taagan yihiin wahaakada allah subxaanahu watacaala waa u fadeixaynaya sunnada nabiga ninkii ka been sheega ama ku iftirooda maarata dadka ahlu sunnaha ah marka waxa weeyaan jihaadku waa dagaalka muslimiinta iyo gaalada ka dhex dhacaya weliba loo dagaalamayo liiclaa'i kelimat illaahi hiya alculya in maarata kelimada sare ay noqoto midda maaragtay sare noqoto kelimada kufaartun ay noqoto midda maarata suflada ah taa marka waxaad ogaanaysaa qadiyada iyada ah qadiya muftara inay tahay cala sheikh alalbani weliba waxaa dhacday dad waaweyn in hadallada ay ku hadleen oo ay kutub ku akriyeen oo ay yidhaahdaan muxaddith alcasri nin la yidhaahdo oo zamankana maaragtay xadiidka ugu aqoonog oo dandanadiisa iyo caadadiisu ay tahay inuu yidhahdo alcilmu naafic walcamal asaalix ayaa jihaadka diidan kaina mankan qof kasta uu noqdo amaha weyn amaha yaraado waxa weeyaan waa firya aan asaas lahayn in la yidhahdo albani ayaa masalada qaba waxa weeyaan qowlkiisiina waan akrina kutubtiisa dhammaanteed markaa akhrisidna sida ayaad ku arkaysaa laakiin hawadoodii markuu diiday ayay maarata waxay isku dayeen inay maarata xaqa ay damsi kuay ku sameeyaan walidalika faqro kaleeto ayuu maarata aad iyo aad ugu radinaya sheikhu raximahullah marka uu ka hadlayo uu sharxaya faqrada ah walaa nara alkhuruuja calaa aimmatina wa wullaati umuurina ayaa sheikhu wuxuu leeyahay qultu wa fii hada bayaanun lidariiqi alkhalaasi min dulmi alxukaam aladiina hum min jildatina wayatakallamuuna bialsinatina wa huwa an yatuuba almuslimuuna ilaa rabbihim wa yusaxixuu caqiidatahum wa yurabuu anfusahum wa ahliihim cala alislaami asaxiix تxقيقا لqwله تaعالى إن اllaha la yغayr ma بqوم xatى yغayr ma بأنfusiهiم وإlى ذalika أشhاaر أxad الدuعاaة المعاasirيn yaعni in laga rabo umada mسlimiintu in maarata wax allaaliyo wixii xun oo dhan ayago ay ka reebtoonaadaan oo caqiidadii mسlimiinta oo صaxda dib ay ugu laabtaan taas oo ay tahay mida aayaddu ay amrayso in اllaha la yغayr ma بqوم xatى yغayr ma بأنfusiهiم ummad maaratay waxa dhibaataahoo ku sugan yani ilaahay ma uu bedelayo ilaa ayagu ay bedelaan wixii maarata naftooda ku sugnaa oo dulmi ah walidalika wuxuu leeyahay shiku wailaa dalika ashaara axad ducaati almucaasiriin ducaadda mucaasiriinta midkood ayaa maarata hadalkaas aan soo taqriiriye ishaaray waa ninka la yidhaahdo xasan hudaybi oo ka mida maaragtay raggii ikhwaan muslimiinka ka mid ah hadalkan ayuu yidhi hadalka ayuu hadal aada iyo aada u qiimo badan oo aysan ku dhaqmin kuwii maarata isku xarakada ahaayeen wuxuu yidhi aqiimuu dawlat alislaam aqiimuu dawlat alislaami fii quluubikum tuqam la tuqam la tuqam lakum calaa ardikum wuxuu yidhi dawlat alislaam qofkii doonaya yacni aqiimuu dawlat alislaam dowladda islaamka oo mashudad ah oo doonaysaan waxaad ku ogtaan fii quluubikum quluubtiina tuqam lakum calaa ardikum markii quluubtiina ay maaragtay ay ku qumto oo quluubtiina laga helo maaragtay acmaal saalixa iyo iimaan jawaarixdiina maarata laga helo acmaal saalixa iimaank iimaankiinana laga helo maaragtay iimaan iimaan saxiixa ayaa waxaa dhacaysa marka in dawladdii mashudad ahaydna dhulkiina maarata markaa laga helo marka wuxuu leeyahay sheikhu walaysa dariiqu lkhalaasi maa yatawahamu bacdu nnaasi dariiqa fakashada oo laga fakanayo dhibaatada iyo maarata aimada aimat aimada maarata jaa-iriinta dulmigooda wadadii looga fakanaya ma ahan maa yatawahamu bacdu nnaasi dadka qaarkood waxa ay tawahumayaan oo ay malaynayaan wa huwa althawratu bisilaaxi cala alxukaam waxa bacdu nnaas ay ku haminayaan waxa weeyaan oo dulmiga ay moodayaan in looga baxayo waa in xukaamta looga hortago seefta iyo sinaanka biwaasitati alinqilaabaat alcaskariya ayadoo la adeegsanayo inqilaabaad caskari ah meeshii dowladda ka dhisan tahay in la diyaariyo maaragtay ciidanka saraakiil inta lagu darsado kabacdi markaa saraakiishu markay darajo sare ay soo gaarto in maaragtay waddanka si xooga markaa lagu qabsado fa innaha maca kawniha min bidaci alcasri alxaadir in kasta oo inqilaabka casriga ay yihiin bidacda cusub ee waktigan xaadirka ee timid oo sunada nebiga ka fog fahiya mukhaalifatun linusuusi sharciya nusuusa sharcida sharciyada ah oo kitaabka iyo sunnada ah waa ay khilaafsan tahay alati minha alamru bitagyiiri ma bilanfus nusuus sharciyada maxay ahayd nufuusta xumaantu ay ka buuxsantay sida aayadda hadda aanu soo marnay in maaragtay la bedelo oo ay bedela ay bedelaan kitaabka iyo sunnada tarbiyadoodu lagu tarbiyeeyo wakadalika falaa budda min islaaxi alqaacidati sidaa si lamida ayaa waxaa laga maarmaana qaacidada ama dadweynaha marka in la hagaajiyo oo maaragtay waaqicooda la bedelo oo waaqicooda uu noqo waaqic sunniya uu noqdo litasiisi albinaa'i calayha wala yansurana allahu man yansuruh ina allaha lagawiyun casiiz allahna wuxuu u gargaarayaa qofkii u gargaara qofka allah u gargaara muxuu yahay waa qofka kitaabka iyo sunnada qaatay calaa fahmi salafi asaalix ina allaha lagawiyun casiiz taana marka waxaad ogaatay hadalkii aanu sheegnay hadal aan jirin inuu yahay qaala imaamu lbarbahariyu raximah اllah wاlkhilaafatu fii qurayshin khilaafadu khilaafadu waxay haanaysaa quraysh dhexdeeda yacni quraysh ka zuuli mayso dadku intay sunnada ay raacayaan khilaafada waxaa iska leh muslimiinta quraysh ayaa iska leh qabaaisheeda ilaa an yanzila ciisa bnu maryam calayhi asalaam ilaa uu ka soo dego ciisa ibnu maryam nabiyullaahi ciisa ibnu maryam ilaa uu ka soo dego sunnada nebigu iyo shareecadu waxa ay maarata sugayso ay isbaatinaysa waxa weeyaan khilaafada aan ka soo sheekaynay in ay tahay sida sharcigaa oo kitaabka iyo sunnaduba ay sunnadu sunnadu ay qarirayso in khilaafada ay leeyihiin quraysh waa dadku markay mutabiciin lisunna ay yihiin laakiin markay tahay ninkii xoogga leh ayaa xabagta guranaya taas waa qadiyad kaleeta weeye nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam aktar min xadiidin saxiix ayuu maarata mawduuca kaga hadlay shiikhu uu leeyahay walkhilaafatu fii quraysh nebigu wuxuu leeyahay xadiid saxiixa oo imaam muslim uu warinaya min xadiid cabdillahi bni mascuud annaasu tabacun liquraysh dadku waxay maarata tabac u yihiin quraysh fi lkhayri washari sharta iyo khayrkaba siday waktigii maarata kufriga qabla bicati nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam siday quraysh qabaailsha carbeed iyadoo ay madax ugu ahayd hogaamiye ay ugu ahayd waktigii islaamku yimidna khilaafada waxa iska leh waa quraysh taasuna waxa weeyaan waa xikma baaliga oo allah maaragtay qofka muslimka aan laga rabo asagoo aan liman wakayfa asagoo aan dhihin samca inuu yihahdo marata cala samci inuu yihahdo marata cala alra'si waalcayn inuu yidhaahdo ayaa waajib ku ah walidalika allah subxaanahu watacala waa ka odhanaya wama kana limu'minin walaa mu ayaddi maxay ahayd فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تي آيات لفتة تي ورا لفتة واسكو معنوي يعني قفك مسلم كا مركي لي رسولك الله يا رسولك بهذا الكايري قفك وحويان إنه مارتي إذعان يا مارتي تسليم رسمي إنه سميوي لكن قفك هدو يرادو سيدابا مارتي ملكي يا مارتي دولة نمدا سيدابا قرشي يوران كرتا تا وحوي معنى هدو قفك إيمان كيسو inuu maarata iimaan ziira uu yahay oo maarata qofkaas uu murtad yahana waa suurtagal iimaankiisu inuu naaqis yahana waa suurtagal walidalika waxa weye qofka muslimkaa wax allaaliya wixii rasuulka looga sheego waa inuu yidhaahdaa cala ara'si waalcayn marka nebigu sala allahu alayh wali wasalam xadiidkaas oo maarata uu warinayo xadiidka haddaan akrinayna uu warinayo abu hurayra radia allahu canhu nebigu wuxuu ku leeyahay wuxuu odhanayaa dadku waxay dabajoogu yihiin oo arrintaa ay uga dambaynayaan quraysh khayr iyo sharba yani khayrka iyo sharta waxaa laga wadaa yani sharta lagu dabageli maayo xadiidka waxa xadiid kaleeto ayaa fasiraya yani sida gaaladooda marka xilligii gaalada ay ahaayeen ummaddu maaragtay carabta ay gaala u ahayd qabla bictati annabiy ayagu quraysh ay madax ugu ahayd ayaa waktigii muslimiin islaamku yimidna ayaga ayaa madax u ah xadiid kaleeto ayaa nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam oo imaam muslim isagana uu warinaya wuxuu leeyahay nebigu laa yazaalu hada alamru fii qurayshin maa baqiya min annaasi itnaan nebigu wuxuu leeyahay amarkani waa khilaafada kama uu zuulayo quraysh intii dadka maaragtay laba ay maarata ay ka harto laba intay ka baaqi tahay yani waa dadku intay sunada nebiga ay ku joogaan sala allahu alayh waalih wasalam ama haddii nebiga sunadiisa la khilaafo sida hadda waaqicuu yahay taas waa qadiyad kaleta wey xadiidkan laftiisa waxaa warinaya imaamu muslim min xadiidi cabdillahi bni mascuud marka waa lagama maarmaan qofka muslimkaahi axaadiistaas iyo axaadiista kaleeto faraha badan inuu maaragtay qofku u hoggaansamo oo maaragtay arrintaa looga dambeeyo markii la heli karayo qof qurashi ah waxa weye waa markii dadka maarata sunnada ay doonayaan laakiin markii caalamul islaami hadda maanta sida ay ku nool yihiin fawdo arrintaa iska noqoto waxa weye hadba midkii kusoo baxa ama xoog ha ku qabsado ama xeelo kale ha kusoo qabsado taa micnaheedu maahan in la leeyahay ilaa wa ilaa haddii nin qurashiya la waayo oo madaxweynuhuusan qurashi ahayn in kuwa kaleta in la khilaafayo taa macnaheedu maahan laakiin nebigu wuxuu ka hadlayaa dadka mutabiciinta ee sunnada nebiga doonaya inay raacaan in xukunka sharcigaah uu yahay inuu madaxweynuhu u noqdo qof qurashi ah walidalika xadiid kaleta ayaa nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu ku odhanaya isaguna saxiixa ina hada alamra fii quraysh arrinkan waxa weeyaan waa khilaafada quraysh maarata dhexdooda ayuu ahaanayaa laa yucaadiihim axadu ila akabahu allahu fi nnaari cala wajhihi ma aqaamuu ma ma aqaamu diina nebigu sala allahu alayh wali wasalam wuxuu leeyahay arrinkan waa khilaafada quraysh ka zuuli mayso inuu yani ku dhex sugan yahay yani quraysh ayaa iska leh kulana uu dagaalami maayo qof dadka ka mid ah ilaa qofkii kula dagaalama ilaahay abaalmarin wuxuu ka dhigaya naarta inuu maarata wejiga weji weji ugu tuuro waa goorma ma aqaamu diin intay maarata diinka eegayaan oo ay muslimiin yihiin ama hadday gaalo noqdaan gaal waxa weeyaan qofka muslimiinta wax wilaayaha kuma leh xadiidkaas laftiisu waxa wey waa xadiid saxiix ah qala imam qala alimamu lbarbahariyu raximah llah waman kharaja waman kharaja cala imaamin min aimati lmuslimiin fahuwa kharijiyun waman waqad waqad shaqa casa lmuslimiina wakhalafa alaafaar wa maytatuhu maytatun jahiliya waman kharaja qofkii ka baxa waman kharaja qofkii khuruuj ku sameeya calaa imaamin min aimati lmuslimiin imaam aimada muslimiinta ka mid ah qofkii khuruuj ku sameeya fahuwa khaarijiyun qofkaas waa khaariji khawaarijtana waa macruuf shaanigooda iyo xukunkooda wuxuu yahay nebigu sala allahu alayhi waali wasalam aada iyo aad buu uga digay dib ayayna nooga imaan doontaa adiladooda iyo xukunkooduba qofkii khuruuj ku sameeya aimada muslimiinta ama imaamkaas khuruujka lagu sameeyo laga hor imaanaya ha noqdo mid wanaagsan ama mid xun ha noqdo qofkaas waa khaariji waqad shaqa qofkaas wuxuu wuxuu dilaaciyey casa lmuslimiin muslimiinta ushood ayuu kala dilaaciyey yani muslimiinta ulfadii iyo ijtimaacii iyo maxabadii iyo walaalnimadii ka dhexaysay ayuu qofkaasu maaratay wuxuu ku sameeyey maarata dilaacin wakhaalafa alaahaara axaadiistii saxiixadaasi mutawaatirada ahayd oo kasoo aroortay inaan maaragtay lagu khuruuj lagu samayn oo manhajka khawaarijta aan la qaadan ayuu maarata qofkaasu khilaafay wa miitatuhu si uu dhimashadiisu miitatun si uu dhimasho weeye jaahiliyatun ee jaahiliye ah qofkaas hadduu dhintana qaabka u dhintay waa qaab jaahili ah lianna waxa weeyaan khuruujka aimada waa dhaqanka gaalada waa maarata nidaamka fawdada ah oo ummaddu aysan kala dambayn waa dhaqanka gaalada ee dhaqanka muslimiinta ma ahan walidalika sidaas ayaa nebigu sala allahu alayh wali waslm wuxuu leeyahay qofkii maarata imaamka khuruuj ku sameeya iyo dadka ahlu sunnaha ah oo markaas maarata manhajkoodii iyo dawladdoodii ku kaca wuxuuna hadduu dhinto qofkaas waxa dhimashadiis waxay noqon dhimashada jahliya inay noqonaysaa nebiguna sala allahu alayhi waalihi wasalam axaadiis aad iyo aad u fara badan ayaa maarata looga wariyay mawduucan oo kaleeto yani khuruujku inuu xaaraam yahay nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay xadiid saxiix ah man kharaja can itaaca qofkii daacada ka baxa yani daacada imaamka wa faaraqa aljamaaca jamaacadii maaragtay islaamiga ahaydna khilaafa maahan jamaacada xaraka xarakaadka ee mascuumada ah oo baatilada ah waxa weeyaan sidaan hore usoo sheegnaba waxa weeyaan waa jamaacada madaxweyne muslima leh sida maarata xadiidka uu tusinayo wa maata dhinta fa miitatuhu miitatun jaahiliya qofkaas dhimashadiisu si uu dhimashadiisu waa si uu dhimasho jaahiliya ah xadiidkana waxa wey waa xadiid saxiixa oo waxa weye waxaa wariyey imaam muslim min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu qala alimaam albarbahariy raximah llah walaa yaxilu qitaalu lmuslim xalaal maahan walaa yaxilu qitaalu suldaan xalaal maahan suldaanka dagaalkiisu suldaanka ama imaamka muslimiinta in dagaal looga hor yimaado waa shay aan banaanayn wal walkhuruuju wala lkhuruuju calayhim a'imada in khuruuj lagu sameeyana xalaal maahan wainjaaru jawr iyo dulmiba ha sameeyeen wadalika kaasuna qowlu rasuuli llahi sala allahu alayh waalih wasalam xukunkaasuna waxa weya waa qowlkii rasuulka allah subxaanahu watacaala uu ugu qowlay oo uu ku yidhi liabi dari alkifaariy isbir sabr wain kaana cabdan xabashiyan midkaa maarata madaxda ku ahba ha noqdo maaragtay addoon xabashi ah addoon xabashiya nebigu wuxuu leeyahay sida aan hore usoo usoo marnaba yacni khilaafada sharciyan allah wuxuu ugu talagalay dadka maarata qurayshta la yidhaahdo intay maarata dadka diinka ay maarata diinka ay ku sugan yihin oo dadka diinka maarata ay ku oogayaan marka haddii khilaafu sunna ay dhacdo oo qofka madaxweynaha ah ama amiirka muslimiinta uu noqdo addoon xabashi ah waxa weeya ma la odhanayo addoon xabashiyaa tahay xukunkan ama maarata xaqaana waxaa iska lahaa dadka qurayshta la yidhaahdo ma ku adeecayno marna la dhihi maayo walidalika nebigu wuxuu leyahy sala allahu alayh waalih wasalam abu isagoo abu dar alkifaari la hadlaya sabr oo maarata jawrka aimada haddii ay kusoo maraan ku sabr walow midka madaxda ku ahayba ha noqdo adoon xabashi ah xadiidkana waxa weye waa xadiid saxiixa oo imaam muslim iyo axmed ibnu xambal iyo ibnu maajah iyo keyrkoodba ay warinayaan wa qowlihi sala allahu alayh waalih wasalam lilansaar wa qowluhu lilansaar iyo maaragtay nebiga qowlkiisa ansaarta uu ku yidhi isbiruu sabra xataa talqownii cala alxawd ilaa maarata xawdkayga maarata aad igula kulantaan yani waa darka nebiga sala allahu alayhi waalih wasalam waan soo marnay nebi kastaba inuu xawd leeyahay nebiguna uu xawd uu leeyahay ilaa maaragtay xawdkayga aad igula kulantaan wax allaaliya wixii athara ah oo maaragtay waxay aad u arkaysaan maarata xuquuqda wax kulahayn in maarata lainka doorsaday oo maaragtay lainkaga xishay khuruuj ha samaynina ee iska sabraa dulmiga lainku sameeyo ilaa xawdkayga maarata igala kulantaan walaysa fi sunnati sunnadana kuma sugna oo kuma soo aroorin kitaalu suldaan suldaanka in lala dagaalamo kuma soo aroorin sunnada nabiga sala allahu alayh waalih wasalam fa ina fiihi fasaad addiini waddunya suldaanka oo lala dagaalamo waxa weeye waxaa ku sugan diin iyo dunyada fasaadkeeda yani imaamka haddii lala dagaalamo qofka hadduu yidhaahdo ninkaanu dulmi buu nagu sameeyey aan ka hortagno si xuquuqdeenna aan usoo ceshano wixii la goobaya wax ka daran ayaa la waayaya leanna waxa wey markii lalala dagaalamo haddii maarata awal waxoogaa dhibaata laga sheegayay acraaddii muslimiinta iyo amwaashii muslimiinta iyo nufuustiiba intaba waa la waayaya walidalika waxa way sunnada nebiga sabr iyo maarata dulqaadasho iyo maarata aimada in la adeeco kuwooda jaa'iriinta iyo kuwooda saalixiinta ayaa sunnada amraysaa laakiin xadiid saxiixa ama xasan ah oo ku soo arooray in maaragtay umarada ama maaragtay salaadinada in lala dagaalamo marnaba wax wey laga heli maayo bal waa manhajka khawaarijta oo maaragtay aad iyo aad nebigu uga digay sala allahu alayh waalih wasalam marka nebigu sala allahu alayh wali w slam markuu lahaa sabra nimanka la yahay ansaar ilaa xawdka ad igala kulantaan xadiidkaas wuxuu ka mid yahay waa calamun min aclaami nubuwa sala allahu alayh ali wasalam oo waxa weeyaan waxaa nebigu marata uu kaga sheekeynayey in maarata ay dhici doonto jawr inuu dhici doono oo ansaarta oo ah dadkii muslimiinta maaragtay soo dhoweeyey oo gurigooda uu saldhiggii muslimiinta u noqday in maaragtay xuquuq badan oo ay lahaayeen ay waayi doon ayaa nebigu marata xadiidka uu kaga sheekeynayaa xadiidka maarata waxaa wariyey imaamu albukhaari iyo imaamu muslim iyo axmed ibnu xambal ayaa intaba ay warinayaan marka waxa weye qofka muslimkaana sidaas ansaar nebigu ula dardaarmay ayaa waajib ku ah dardaarankaa nebiga inuu qaato oo haddii arrimahaas o kolte ay la soo gudboodaan marnaba inuusan isku ciilkaambin jawrka ninka imaamka uu sameeyey leanna waxa weeyaan dulmiga hadduu isagu uu sameeyo allah baa kala xisaabtamayana adigana waxa weyaan allah wax allaaliya wixii noloshaada adduunka uu kugu talagalay marnaba ma gafaysid laakiin qofku hadduu xumaato ku doono waxa weeyaan xumaatadii xumaato unbuu ku kordhinaya aakhirana waa isaga ayay ka go-an tahay marka qofka muslimkaana waxaa aad iyo aad u wanaagsan inuu sunnada nebiga uu barto sunnadana uu laazimo dariiqada khawaarijta iyo muctasilada iyo jamiicu firaqi daalla uu aad iyo aad uga fogaado waxaa macruufa sida maarata selafku ay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan habeen keliya oo ummadda muslimiintu ay maaratay fawdo ay maarata fawdo ay ku noolaadaan oo biduuni imaamin ay noolaadaan waxaa maarata ay k waxaa ka khayr badan afartan sano oo imaam jaari jaa-ir ah oo dhaalimihii uu haysto oo xoolahooda iyo xuquuqdooda qaadanaya ayaa waxaa ka khayr badan hal habeen oo fawdo ay ku noolaadaan yacni afartankaas sano sharta ummadda maaratay kaga soo laabanaysa ninka dhaalimka jawrkiisa iyo hal habeen oo maarata fawdo ay ku noolaadaan halka habeen ayaa liita taana waxaan filayaa qofka aan mukaabirka ahayn oo soomaaliga maanta arrintaas kolta inuu fahmi karo yacni tobankii sano hadda lasoo dhaafay weylaadkii ummadda muslimiinta ee soomaalida maarata lasoo gudboonaaday iyo inay noqdeen maarata shadara madara oo maanta meel lagu tirin karo haba yaraatee ay adag tahay oo dadkii maaragtay qabla maarata sanawaad aad iyo aad uga haybaysan jiray sida maarata gaalada xabashadoo kaleeto maanta laga hayn laayahay oo qabaaisha soomaalida qabiil kasta oo ka mid ah maanta u ordayo maarata inuu amxara waddanka gacanta u geliyo taana maxaa keenay waxaa keenaya maaragtay fawdada iyo maarata xubu sulda iyo maarata ummadda soomaalida oo qof qof maarata wax u ogol uusan jirin ilaa marka waxa weye dadku ay dareemaan sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo suldadani wax qiimaha inaysan lahayn oo haddii kolley iyo kolleyba qofkunbaa qabsan lahaa qofkaas loo qabsado maarata loo dayn waayo waxa weeyaan matahaadka iyo halaaga iyo hoogga ummaddu ay ku nooshahay ayaa lagu noolaanaya laakiin dadku markay sunnada nebiga maarata u laabtaan oo ay iska ilaaliyaan maarata qatliga muslimiinta iyo maarata safku dimaa'i lmuslimiin iyo nahbiga amwaasha muslimiinta waxa weeyaan khayrkii allah subxaanahu watacala ummadaheenii ka hor allah uu siiyey waxa weeyaan nagama foga laakiin hayhaata inta maarata nidaam alcalmaaniya wadimuqraadiya dadka maaragtay gacanta loogu haadinayo in barwaaqa ay usoo hoyato waxaan la sugayn weeye qaala imaamu lbarbahaari raximah llah wayaxilu qitaalu lkhawaarij ida caraduu lilmuslimiina fi anfusihim waamwaalihim waahlihim alimaam lbarbahaari wuxuu odhanayaa wayaxilu waxaa xalaal ah oo banaano sharcigu uu baneeyey bal sharcigu uu amray qitaalu lkhawaarij khawaarijtii aan hadda kahor kasoo sheekaynay dagaalka lala dagaalamayo idaa caraduu lilmuslimiin muslimiinta markii ay usoo banbaxaan fii anfusihim naftooda wa amwaalihim xoolooda wa ahaalihim dadkooda dumarkooda iyo carruurtooda oo kaleeto halka wuxuu ku qarirayaa sheikhu raximah llah asal ama qaacida min qawaacidi ahli sunna oo ah mashruuciyatu qitaali alkhawaarij inay mashruuc tahay oo muslimiinta nebigu amray sala allahu calayhi waalihi wasalam in khawaarijta lala dagaalamo khawaarijtuna waa nebigu sala allahu calayh wali wasalam aada iyo aad bu uga digay waxaana ay soo baxeen kuwii ugu horreeyey oo yacni shawko leh yani nebiga waktigiisa ayay jireen oo nebiga maarata ninkii nebiga maarata ku tuhmay jawrka ayaa ugu horreeyey laakiin ayagoo shawko leh oo awoodle waxay soo baxeen waktigii maaragtay caliy bni abi aalib khilaafada caliy bn abi aalib radi allahu canhu ayay soo baxeen weliba ciidankii caliy bni abi aalib ayay maratay ayay maratay ka dilaaceen markii horetana waxay ka yimaadeen waxay ahayn dadkii masar iyo xagga ayaa masar ka yimid ay ahaayeen saxaabadana hal qof uguma jirin dadkii waxay ahayn dhinaca masar ka yimid oo maarata soo islaamay ayay ahaayeen waana dadkii dilay cuhmaan ibni cafaan radi allahu canhu nimankii dilay ayay ahaayeen kabacdina ciidankii markii ay maarata iska hor keeneen ciidankii saxaabada ciidankii mucaawiya ciidankii caliy bni abi aalib ayaga ayaa iska hor keeneen markii dagaalka uu dhacay ayay markaa maarata saxaabadu ay intay maarata heshiis ay maarata qabanqaabiyeen heshiis qarka loo saaran yahay ayay waxay ahayn in ilxukmu ila lilah markii maarata saxaabada ay yidhaahdeen heshiis ha la sameeyo oo labada daraf laba qof oo ka mid ah yacni waxay maarata wanaag u arkaan ha soo xukumeen ayay waxay ahayn in ilxukmu ila lilah xukumka allah kaliyaa iskale marka hadalkaa markii caliy bn abi aalib uu maqlay wuxuu kelimatu xaqin uriida biha albaatil waa kelimad xaq ah laakiin ujeedad ujeedadeedu ay tahay ujeedo xun yani markay leeyihiin xukumka allah iskale waa sax xukumka allah baa iskale laakiin ayagu sidii allah uga jeeday uma jeedaan ee waxay ula jeedaan saxaabadu waxa ay samaynayaan wax baatil oo gaalnimo inay tahay sida ayay kelimada ula jeedaan walidalika